Dhalinyarada Soomaaliyeed ee bartay cilmiga beeraha ayaa bilaabay dadaallo ballaaran oo lagu horumarinayo wax soo saarka gudaha si looga baxo ku tiirsanaanta dalagyo iyo cunnooyin laga keeno dibadda. Dadaaladani cusub ayaa lagu tilmaamay kuwo dhiirigelin iyo rajo cusub u abuuraya beeraleyda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar. Yacquub Buule waxa uu ka mid yahay dhalinyarada baratay cilmiga beeraha wuxuuna ka warramay dalagyada cusub ee la tijaabiyay isagoo sheegay faa'iidooyinka ay u leedahay beeraleyda magaalada Jowhar.
anaga waxaa mar waliba noo noo qorshaysan wax waliba dalkayna ka maqan in aan keenno dadkiina maxay dhahaan aan u bandhigno tababarkeedan aan u sameyno tijaarada kadib markay ka baxaan inaan dadkan u bandhigno qaabkay u baxaan aan u tirsino si isla markaas ay u noqoto waxyaabaha oo wax dhaqan galo ilaan wax weliba waxaa wax soo lasoo dhaqan geli waaye wax weliba waa lasoo dhaqan geliyey galeydan oo kale weligeed ma jiri jir waddanaan soo soo keenay xilli oo kooban wadankan ay soo gaartay xilligaas koobana laga amba qaaday wixii inayna anfacaana la ogaaday sida hadda bariiska oo kale lixdan iyo lixdii una soo gaaray soomaaliya wixii ka horrey bariiska soomaaliya ma laga beeri jirin lixdan iyo lixdii kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii bariiska una soo gaaray in bariis la beero juuraa lagu baroobeeyey meeshaa fidinta beeraha la dhahaa lagu baroobeeyey bariiskaas laba nooc waxay kala ahayd kendo and shendo la kala dhihi jiray labadaas noocaa la baroobeeyey labadii markaa la baroobeyn waxay noqdeen xooga habuuq ay gaaraan dhulkay ku hoobanayaan labadii waa lasoo bedelay marka laba kalaa lagu soo bedelay ar labaatan iyo laba iyo ar labaatan iyo afaraa lagu soo bedelay
tijaabada dalagyadani cusub ayaa qayb ka qaadanaya sar u qaadidda wax soo saarka beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe